aad ayaad u mahadsan tahay waxaa weli halkiisa kasii socda howlgalka loogu magac daray duufaanul aqsa kaasoo ay kooxaha muqaawamada maalintii shalay ka bilaabeen dhulka la haysta ee filistiin kuna jira gacanta maamulka yuhuudda howlgalka ayaa sidii loo qorsheeyey weli u soconaya waxaana marba marka ka dambeysa isa soo taraya khasaaraha baaxadda leh ee yuhuudda ku gaaray howlgalkan culus ee ka bilowday dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda howlgalka waxaa barbar socda duqeymo wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka geysanayaan magaalada khaza halkaasoo iyagana lasoo warinayo inay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee degan magaalada khasaaraha daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa waa uu isbedelayaa taliska ciidanka maamulka yuhuudda waxa uu shaaciyey in howlgalka duufaanul aqsa ilaa iyo iminka looga dilay saddex boqol oo yuhuud ah loogana dhaawacay in ka badan kun iyo shan boqol iyo sagaashan kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta gaar ahaana guutooyinka cisudiin al khasaan oo ah garabka militari ee xarakada xamaas ayaa waxa ay sawaariikh aan kala joogsi lahayn la beegsanayaan magaalada talaabiib iyo deegaanada kale ee ay yuhuudda xoogga kaga haystaan dhulalka muslimiinta ah sawaariikhda ay muqaawamada rideen ayaa lasoo warinayaa inay ka gudbeen shan kun oo gantaal kuwaasoo beegsaday magaalada talaabiib ee ay caasimada ka dhigteen yuhuudda iyo deegaano kale intaba wasaaradda caafimaadka ee maamulka yuhuuddu waxa ay xaqiijisay in tirada dhimashada dadka yuhuudda ah ee lagu laayay howlgalka duufaanul aqsa ay ka badan tahay saddex boqol oo ruux dhaawacuna uu ka gudbay kun iyo lix boqol oo kale war ay soo saartay wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in saddex boqol sideed iyo toban ruux oo ka mid a kuwa dhaawacyada qaba ay xaaladoodu aada u liidato islamarkaana laga cabsi qabo in saacadaha soo socda ay u dhintaan dhaawacyada soo gaaray madaxda maamulka yuhuudda ma aysan filanaynin howlgal noocan oo kale ah ee waxaana isa soo taraysa khayladhaanta ay ka muujinayaan weerarka madaxii hore ee sirdoonka yuhuudda ee muusaad oo waraysi siiyey telefishinka c n n ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba filaynin islamarkaana aysan jirin wax degniin ah oo soo gaaray kaasoo ku aadan howlgalka duufaanul aqsa oo uu ku tilmaamay mid lagu kadiyey waxa uu sidoo kale sheegay in maamulka yuhuudda uusan ogeyn in tiro intaan la eg oo sawaariikh ah ay haystaan kooxaha muqaawamada marnaba aysan filaynin in sawaariikhdaasi ay geysan karaan khasaaraha baaxaddan la eg ninkan wuxuu kaloo xaqiijiyey in in ka badan saddex kun oo saaruuq laga soo riday magaalada khaza arrinkaasoo uu ku tilmaamay mid aan la suuraysan karin afhayeenka militariga ee maamulka yuhuudda waxa uu dhankiisa sheegay in maanta ay tahay maalin adag oo ay wajahayaan maamulka yuhuudda islamarkaana ay ku howlan yihiin tirakoobka dhimasho iyo kan dhaawac ee ka dhashay ee weerarka duufaanul aqsa ee ka socda dhulka la haysta ee filistiin afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay inay isku dayi doonaan in xaaladda la qaboojiyo isagoona xaqiijiyey in xamaas ay afduubteen tiro aad u badan oo ka tirsan dadka yuhuudda ah xamaas waxaa u suura gashay inay soo qaadaan weerar dhul bad iyo cir ah intaba ku dhowaad kun ka tirsan dagaalyahanadooda ayaana gudaha usoo galay dhulkeenna ayuu yidhi afhayeenka maamulka yuhuudda oo isagana waraysi siinayay telefishinka c n n ee laga leeyahay dalka maraykanka sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in sawaariikh iyo madaafiic laga soo tuuray dhanka lubnaan ay ku dhaceen dhulka uu xooga ku haysta maamulka yuhuudda waana markii ugu horreysay oo maamulka yuhuudda laga soo weeraro dhanka lubnaan sidoo kale waxaa isa soo taraya madaxda iyo saraakiisha maamulka yuhuudda ee la shaacinaya inay ku baxeen howlgalka duufaanul aqsa ee ka socda dhulka la haysta ee filistiin taliska militariga ee maamulka yuhuudda waxa uu xaqiijiyey in cornel jonathan stenberg oo ahaa taliyaha guutada nixaal ee ciidamada maamulka yuhuudda uu ku dhintay dagaalka maalintii labaad galay ee u dhexeeya dagaalyahanada falastiin iyo ciidamada gumaysiga ee maamulka yuhuudda taliska ciidamada yuhuuddu waxa uu intaa ku daray inay aada uga argagaxeen geerida ku timid korneelkan kaasoo ay ku tilmaameen in ciidamadooda uu muhiim u ahaa haddii aan u nimaadno maxaabiista laga qabtay maamulka yuhuudda warbaahinta maamulka yuhuudda waxa ay xaqiijisay in tan iyo markii uu bilowday howlgalka laga qafaashay boqol ruux oo yuhuud ah suuragal nooma ahan inaan tiro koobno tirada dhimatay iyo midda dhaawacantay ilaa iyo hadda ayna sii raaciyeen warka ay baahiyeen warbaahinta yuhuudda isku soo wada duuboo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa isbedelo ayaa lasoo sheegayaa wixii soo kordhana dhegeystayaashana waan usoo gudbin doonaa insha allah